ninka walaalkii asagana kaalinta weyn qaatay ayaa aad u mahadsan ilaahay subxaana watala waxaan leenahay qof kasta wix la baxay allah u aqbala qof kasta wix la bax allah u aqbala waa macalin yuusuf caddow cumar oo dugsi qur'aan ku hayo xaafadda saloota ee magaalada mandheera toddobaadyo ka hor waxa ay warbaahinta istaa baahisay baahidiisa oo ahayd in loo iibiyo dhul uu muddo ku hayay dugsi macalinka ayaa sheegay in dad muxsiniin ah ay ka soo jawaabeen baahidiisii islamarkaana ay u iibiyeen dhulkii marka waxaa waye idaacaddii walaalaha muslimiinta waa garab istaageen markaad waad arkaysaa marka taarikh toban iyo afar iyaad maanta aan joogna bishii labaad maanta weli aanan gaarin toban aanan gaarin waa muddo yar waa labaatan biri gudaheed yaa marka muslimiinta arinta kaga soo jawaabeen muslimiinta ku sugan kenya gudaheedii in ka baxson ee nin walaal asagana aad waxa weeyaan noogu farxiyey culammada a'immada yaani dad islaamka oo dhan ka farxiyey oo asagana meel yidhahaa dhankaas soo socdaan jooga oo kaalin weyn qaatay marka maca daalik walaalihii kale muslimiinta ayagaba nairobi baa lacag laga soo diray yaani kuwaali baa laga soo diray macalin yuusuf ayaa mahadcelin iyo duco isugu daray idaacadda star f m iyo dhammaan dadkii wax la baxay
marka walaalayaal marka idaacaddu waa mahadsan tahay dadka mas-uuliinti ee mas-uuliyiinta idaacadda iska leh iyo wariyaasha aafaaqda kenya jooga iyo waryaana khayrka badan ee la yidhi cabdilkafaar habbi asagana yan maca daalik wariyaasha markii meel la geli lacag baa la siiya walahi cadiim ninkaas shilin inaan siinin boqol shil ma siinin wuxuu yidhi aniga waa sadaqajari maadaama arrintaay tahay ana intaan ayga waxaan ugu qayb qaadani ana lacag wuxuu yidhi maanta maka ma awooda laakiin intaan ku saacidayni sadaqajaari maadaama arrintaay tahay sadaqatuljaariya intaan baan kaga qayb qaadani aan iin baahiya adduun weynaha kenya gudaheed dhammaan aan iin gaarsiiya yaan wuxuu idinku saacidayni marka waalayaal yaa galabta waa faraxsan alxamdulilah galabta warkii idaacadda dugsi labaahis la baahinay iyo galabta isku muuqaal iyo waxaa isku weji ma nihin alxamdulilah allah mahadsan iyo ninka walaalkii asagana kaalinta weyn qaatay ayaa aad u mahadsan ilaahay subxaana watala waxaan leenahay qof kasta wix la baxay allah u aqbala qof kasta wix la bax lahu aqbala sadaqa maqbuulata cinda allahi tacala hagu yeela waxa reebtay allah u barakeeya adduun fi nicmata aakhira fi ljanna allah siiye intii guur ku doonays guur khayr abshir allah siiye intii xoogaa caruurta hanuunlaan ka yihiin oo gelagelba ay ka yihiin hanuun waxa waaye hidaaya allah ku siiye hanuun hidaaya allah ka siiye dad sadaqada soo dhiibta waxa ka mid ahay yani qur-aankan ugu adag intii sadaqa dhiibatay qur-aan ku niyootay ilaahi subxaana wa taala qur-aankii saalan waa saan loogu dhiga sidoo kale qaar ka mid ah ducaadda mandheera iyo waalidiinta ay carruurtooda dhigtaan dugsiga ayaa u duceeyey warbaahinta istaa iyo dadkii xoolahooda sadaqaystay
marka dugsigii dhulkii waa u helnay dhulkii waa noola gaday oo waa helnay dugsigii meesha horena waa ka soo rarnay dhulkiis ayaan u soo rarnay cariishkan hadda horteenna ku yeella oo gadaashayna ku yeellana waa u dhisnay ilmihii iyo macalinkooda meel ay fadhiistaan oy qur-aankooda ku akhriyaan oy kalaamka ilaahay ku akhriyaan waa suubinay weliba ninka walaalkiin oo south sudan lacagta sideed boqoloo kun ka soo diray oo macnaha lacagta sadaqada xooggeeda qaatay ayaan horta u mahadcelinaynaa midda koowaad inuu ilaahay barakeeyo xoolihiisa barakeeya adduuni aakhara wax alla wax aska cabsanaaya ilaahay ka badbaadiya janno ilaahay ugu bishaareeya oo khayr ayuu ka qayb qaatay irinta qayrka ay noo furay midda labaad oo ayadana mahadcelinta mudan waxaa waaye oo aad nooga farxisi oo meel dheer aan la gaarni oo farxad weyn noo qabat waxaa waaye idaacadda star f m oo wakhti dheerna soo bilaawatay oo shalay iyo maanta aan bilaawanin star f m ayaana gaarsiisay walaalaheenna ka shaqaynaa gebigood sida weriyaha oo mandheera jooga cabdikafaar habbi oo ka mid yahay oo maalinkii koowaad nala duubay arrintaan nala duubay ilaa idaacadda shaqaaleeda dhammaalo oo baashaan meel walba gaarsiiyeen facebookga geliyeen bejka idaacadda star f m oo facebookga ay kuleeda geliyeen oo dal iyo dibad laga fiirsaday ayaan u mahadcelinaynaa idaacadda waay mahadsan yihiin waana boqol jeer kumnaan jeera u mahadcelinaynaa
ninkii walaalkeen ahaa oo dugsiga dhulka u gaday oo baahida oo culammada ay soo joodaysay macallinkana ka oynsiisay ka dabooday ayaa u mahadcelinaynaa waana u ducaynaynaa waxaan leenahay sidaad noogu farax siisay ilaahay subxaana wa tacaalaa afarta jiho wax kaaga faraxsay allah kuu soo bixiye ilaahay subxaana wa tacaalaa xoolihii aad sadaqaysatay sadaqatan maqbuula min cindi illaahi allah ka dhiga ilaahay subxaana wa tacaalaa hooskii aaqara aad harsameed allah ka dhiga dad walaalo muslimiin ahaa noo dhisay ilaahay ha barakeeya wadaadka aad u faraxsan yahay marka hore muruga haysa laakiin aad waa faraxsan yahay alxamdulilaah inta wax soo dhiibta ilaahay ha barakeeya ilaahay khayr badan ha siiyo insha allahu tacaalaa si walba muraadkiinni waa la helay dadka wadaad wuxuu ugu fiican yahay oo mataqaana ugu jecel yahay muraadkaadii waa la helay muraadkanagii waa helnay dhulka waa helnay dugsiga waan helnay ilaahay khayr badan ha in siiyo sadaqada aad baxsateen sadaqo jaariya allah inkiiga dhigo cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera